Inkastoo ay badan yihiin tacdiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed, ayaa haddana waxaa jira wacyigelino la xiriira in haweenka Soomaaliyeed ay yihiin laf-dhabarka bulshada loona baahan yahay in la ilaaliyo xuquuqda dumarka. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Jowhar, caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle, ayaa ka hadlay tacdiyada loo geysto haweenka, waxayna sheegeen in hadda uu yaraaday tacdiyada ka dhanka ah dumarka, waxayna bulshada ugu baaqeen in la kordhiyo wacyigelinta la xiriirta ka hortagga tacdiyada iyo ilaalinta xuquuqda haweenka.
mana mana aaminsana hadda inay jiraan eh, caqabadahaas ee shalay jiri jiray xilligii een, een, hore ama xilliga burburka hadda waxaan gaarnay casri dowladaan helnay maamulaan helnay maamul u adeega bulshadii ama dhibaatada soo gaarto caqabadaha ka hortago boolice emergency callaan leenahay eh, waan laga hortagaa caqabadahaas Een, aad aa umahadsan tahay ee, tacdiyada aa, haweenka loo geysto ee, waxaan baaq u diri lahaa een, haweenka haweenka waxaan dhihi lahaa inay is asturaan inay wanaajiyaan dhaqamadooda inay ee, ee, shacabka ama bulshada kaleenta dhaqankooda ay ka minguuriyaan dhaqamadii hore ee, inay wax ka bedelaan noloshooda ee, ixtiraamaan ee, bulshada kaleento Ee, tan xigta ragga soomaaliyeed ee, tacdiyada haweenka ku- een, problemka ku keena Horta Een, horta inay ka waanjoobaan een, dhibaatada loo geysanayo dumarka soomaaliyeed Een, dumarku waa lafdhabarta soomaaliyeed waayo lafdhabarta adduunka soomaaliya oo keliya xataa lama dhihi karo waayo een, dumarka wax badan ay qaban karaan haddii loo fiiriyo xatee walow ay ka indhe- indheergaradsan yihiin ragga waxaan dhihi lahaa aniga een, dhibaatada loo geysanayo dumarka dumarka in dhibaatada laga daafo waa hooyada way kuula dhashtay way kuu dhexaysaa een, meel looga tagaba ma lahan waxaan dhihi lahaa dadka qawaacidaas qabo ama qalbiyadooda ay ku jiraan inay ka waanjoobaan dhibaatada ay u geysanayaan dumarka dumarka ma ahan een, wax dhibaato loo geysado Muddooyinkii dambe waxaa sii dabargo'ayay tacdiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed, waxaana taasi muujinaysa in ay korortay wacyigelinta la xiriirta ka hortagga dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka Soomaaliyeed.